bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oon kaga hadleyno sanad gurida koowaad ee shan iyo tobanka meey markii la aas-aasay idaacadda snai barnaamijkeena gaarka waxaa toddobaadka martuka qaar ka mid ah dhakhaatiirta ku nool magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ugu horeyn waxaa barnaamijka marti ku ah doctor sharmaarka ibraahim khaliif oo kamid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada jowhar caasimada hirshabeelle asigoo ugu hambaliyey idaacadda snai shaqooyinka ay bulshada ku nool magaalada jowhar u hayaan khaasatan barnaamijyada ka baxa idaacadda snai ee magaalada jowhar
doctor marka hore kusoo dhawow idaacadda snai waxay ku beegan tahay sanad guurada koowaad ee idaacadda snai
waa ku dhawaa halay ma mahadsan tahay waa u hambaliyana idaacadda snai sanad guurada koowaad maadaama ay hal sanad jirsatay waan ku faraxsanahay bulshada wax badan ay u qabatay waan hambaliyanayaa dhammaan shaqaalaha idaacadda maamulka idaacadda iyo dhammaan dhegeystayaasha ku xiran idaacadda waa mahadsantiin waan dhawahay
doctore maadaama ay ku beegan tahay sanad guurada koowaad ee idaacadda snai wada shaqeyn noocee idinka dhexeysay maadaama aad tahay dhakhaatiirta ka howlgala magaalada jowhar
idaacadda snai waxa uu soo shaqeyn badanaa na dhex martay muddada sanadka aheed dhowr barnaamij aan wada qabanay oo xagga caafimaadka ku saabsan oo ay wacyigelinta bulshada maasha allah dad badan aa ka faa'iidaystay oo magaalada degan iyo qaar maxaa la dhahay tuulooyinka magaalada ku hareereysan oo idaacadda ay gaaraysa ka dhegaystay oo wax badan ay u tartay barnaamijyada aa isla qabanay marka waa wax badan aa isla qabanay oo idaacadda barnaamijyo badan aa isla fulinay waan gartay waxyaale ay kusoo kordhisay magaalada jowhar oo ka maqnaa inta ay taagneyd idaacadda islam ma jiraan
ha wax badan ay kusoo kordhisay idaacadaha hadda gobolka ka dhisan badanaa waxay ka hadlaan arrimaha siyaasadda iyo waxyaabahaas laakiin snai dhanka kale oo arrimaha bulshada aad xoog u saartaa oo waxa loo baahan yahay dhanka caafimaadka oo kale dhanka isboortiga oo kale waxyaabaha bulshada ay baahida u qabtay ka haqabtirtay barnaamijyo badan oo bulshada ay ku qanacsan tahay baahida dadka aan baahida usoo bandhigin karin oo kale inay baahida usoo bandhig usoo bandhigaan oo ayaga u hadlaan oo kale xagga caafimaadkana xoog badan ay saareen oo barnaamijyo badan ay diyaareen dhakhaatiir badan ay wareysteen oo aniga aan kamid ahay marka waa wax badan ay ka qabatay gobolka markii ay imaadeen waa wax lagu farxo waa filan idaacad noocan oo kale inay magaalada iyo gobolka ay ka aasaasmayso waktigii loo baahnaayana kusoo aad ay kusoo aadintay waana ku faraxsanahay waan hambalyanayaa maadaama ay hal sano jirsatay waxaana leeyahay dadaalkiina meesha kasii wada dhammaan shaqaalaha iyo maamulka idaacadda
waan gartay doctor ma jiraan waxyaalo idaacadda ay ku habboon tahay in lagu soo kordhiyo maadaama hadda wax badan ay ka qabatay waxyaalihii ay jowhar ay kusoo kordhisay waxyaalo badan ma jiraan fikir aad ugu dareyso ama aad ku boorinayso in ay kusoo daraan
ha way jirtaa waxyaabo badan oo aan jeclaan lahaa in lagu soo kordhiyo xagga gaar ahaan haddii aan ka hadlo aniga dhanka oo caafimaadka ahay dhanka caafimaadka haddii aan ka hadlo caafimaadkaasi barnaamijyo oo waxaa laga qabtaa idaacadda oo daktar keliya la wareysanayo o lasoo deynayo waxaa kasii ficnaan lahayd in lagu soo kordhiyo barnaamij gudweynaha qabka loo furayo dhakhaatiirtan lasoo fadhiisanayo oo qof walba wuxuu qabo oo qabka kusoo gudbinayo ayagana dhakhaatiirtan ay uga jawaabaan si life micnaha taasoo fududeynayso dad badan su-aalo ay isweydiinayeen inay xal loo helo oo dhakhaatiirta ay uga jawaabaan muhiimada koowaad taasaan saaraya teeda kale barnaamijyada oo bini-aadamnimada iyo maxaa la dhahay waxyaabaha arrimaha bulshada inay aad usii horumariyaan hadda hooshooda ay ku jiraan laakiin lasii dardargeliyo wax walba waa jeclaan lahaa
waan gartay maadaama hadda aan ku guda jirno sanad guuradayni koowaad maxaa is leedahay idaacadda isnaa magaalada jowhar baayihii ay qabtay waa ay dabooshay baahiyo badan oo bulshada ay qabtay dabooshay idaacadda isnaay idaacadda isnaay waa idaacad ka duwan idaacadaha kale oo magaalada jowhar ka howlgala ama gobolka ka howlgala waa idaacadda keliya oo live stream toos looga looga dhegeysan kara adduunka oo dhan oo adiga meel walba joogtaa la socon kartid ma lahan idaacadaha kale gobolka barnaamijya aalad noocaas technolojiya noocaasa ma gaarin marka bulshada wax badana ka haqabtirtay barnaamijyo badana loo baahanya soo bandhigtay baahiyo badan dadka loo baahan yahina soo bandhigtay media waa waxa dad u hadlo oo maxaa la dhahay baahidooda iyo wax walba cabasho ay qabaan ay kusoo gudbiyaan marka wax walba oo baahi ay qabeen bulshada deegaanka jowhar iyo gobolka shabeelle laga dhexe ool way ka hasabtirtay maasha allah waa wax lagu farxo idaacadda intay jirtay wax howl badan oo qabatay maamulka iyo wariyaasha waxaa dadaal dheeraada muujiyeen waxay mudan yihiin in lagu hambalyeeyo dadaalkay muujiyeen oo horumarina lagu siiyo
waa gartay ugu dambeyn maxaad usoo jeedin lahayd shaqaalaha idaacadda isnaay iyo maamulkooda
shaqaalaha idaacadda isnaay marka hore waa u hambalyeynayaa sanadguurada idaacadda midda kale waxaan ku duulinayaa inaad dadaalka ay wadaan oo bulshada deegaanka ay u haayaan oo har iyo habeen ay u shaqeeyaan bulshada deegaanka maxaa yeelay waxa keliya oo baahida soo bandhigi karo oo culayska dadka haya soo bandhigi karo oo dhinac walba ka qabsiri karo waa ayaga waaye dada kale waxaan ku buurinayaa in maxaa la dhahay ay sameeyaan research bulshada dhexdeeda oo bulshada waxyaabaha dhibaatada hadda gobolka oo kale waxaa dhibaatada ugu weyn oo ka jirta sida la sheegayo waxaa waaye waa xagga badbaadaha iyo maxaa la dhahay cudurada ka dhalanaya waxyaabahaas oo kale inay xoogga saaraan badbaadadaas waxaa ka imaanayo sida loo maareyn karo bulshada qaarka oo maxaa la dhahay aan mediaha oo kale oo utaysan inay u tagaan oo baahidahooda lasoo gudbiyo si ay u helaan ayagana caawinaad ay u helaan oo dad ka caawin karo xataa qofka adiga haddii aan wax siinin afka hataa ka caawo oo waxaan ku sheegtid oo saasa la sameeyo cudurada saasa la kaga difaaco caawinaad waa ayaga xataa taasna inay xoogga saaraan ay mar walba ka shaqeeyaan arrimaha bulshada oo dadaalkay sii labalaabaan ay hadda wadaan taasaan ku buurinayaa hambali aadan leeyahay kun iyo koo jeer sanadkaa sanadkiisooda waxay diiba doonayaa basbashi baraaso iyo caafimaad iyo horumar idaacadda inay ku gaarto intaasaan kusoo gabagabeynaya dhanka kale doctor maxamed cabdi gaalib waxa uu ka mid yahay asna dhakhaatiirta ka howlgala jowhar waxa uuna idaacadda isnaa ugu hambaliyey shaqooyinka ay bulshada ku nool magaalada jowhar u hayaan iyo sida iyo wada shaqaynta ka dhexaysa iyo idaacadda isnaay tan iyo markii la aas-aasay
doctor maxamed cabdi gaalib waxaa ka mid tahay dhakhaatiirta ka howlgala ee magaalada jowhar caasimadda hirshabeelle maanta waxaan ka hadlaynaa barnaamij gaar ah oon kaga hadlayno munaasabada sanad guurada ee maalinta la aas-aasay idaacadda isnaa ee ku beegan shan iyo tobanka mey sanadkii laba kun iyo labaatankii ayaa la aas-aasay bal ka baran maxaa usoo jeedinaysaa oo hambali sidoo kale waa umahad celinaa raadiyo isnaay maadaama bulshada wax badan uu kusoo kordhiyey oo la dhihi karaa keliya raadiga dadargeliyey waa bulshada howlaheeda ama arrimaha bulshada marka hore waxaan usoo jeedinaa hambali iyo bogaadin marka labaadna waxaan rabaa inaan waxyar ka taabto waxyaabihii ay bulshada kusoo kordhiyeen ama waxaan kuu sheegay intay jireen ay qabteen waxaa kamid ah waxyaaba ay qabteen xagga nadaafadda nadaafadda aad ay wacyigelin badan ugu sameeyeen barnaamijyada anagaan dayn jiray waxaa u badnaa nadaafadda marka nadaafadda xaggeeda waxaa la dhihi karaa boqolkiiba boqol ay ka taageereen bulshada in badan ay kusoo kordhiyeen xagga nadaafadda sidoo kale wacyigelinta xagga ee cudurada faafa sida cudurkan bandemiga hadda wadanka soo kordhay ee covid nineteen sidoo kale wacyigelin badan ay ka sameeyeen intaan ka xasuusto sidoo kale waxay xoogga saaraan isdhexgalka bulshada iyo arrimaha caafimaadka iyo wax kastoo ku saabsan adig bulshada ay xoogga saaraan waan ugu mahadcelina waan umbaleyna insha allah intay jireen waxaan leenahay wax badan ay tareen
waa gartay inta idaacadda isnaay aad isleedahay maxay kusoo kordhisay bulshada soomaaliya waxyaalo johor aan weli ka dhicin ama weli aan lagu arag ma isleedahay way kusoo kordhisay idaacadda isnaay si fiican waxaa ka mid a waxyaabaha ay kusoo kordhisay oo idaacadaha kale aysan qabin oo iidale kale ay kusoo kordhisay wacyigelinta caafimaadka wacyigelinta nadaafadda isdhexgalka bulshada arrimaha haweenka waxaasoo dhan idaacadaha kale ka maqli jirin keliya waxaan ka maqlay idaacaddan isnaay oo markaasi baahinayso marka waxyaabaha ay kusoo kordhisa waxaasaa ka mid ah
waa gartay waxyaalaha aan baahino ama ay baahiso idaacadda isnaay mis leedahay bulshada reer johor muhiimay u tahay kaalin mug leh ay ka geysataa waxyaalaha ay baahiso si fiican si fiican maasha allah waxyaabaha aad qabateen wax oo aada loogu baahnayo weliba maxaa yeel nadaafadda bili-aadamka ma ka maarmo nadaafadda waxaa liir nisful iimaan waa qofka haddaan nadaafadda loo sheegin waxaa waaye caafimaad ma jiraayo mar caafimaad doo jira nolol ma jirayso marka nadaafadda wacyigelinteeda aada loogu baahnaay arrimaha haweenka oo kale in laga hadlo xuquuqdooda loo dooda aada loogu baahnaay wax kastoo bulshada ku saabsan ee aada loogu baahnaay marka waxyaabo badan oo baahi badan loo qabay aad ka hadasheen maasha allah waad mahadsantihin
waa gartay bointiga ugu muhiimsan ee idaacadda inta badan ay ka hadasho ama bulshada baahi ay u qabto ama ka dhakhaatiir ahaan markaan ka hadalno baahi ay u qabaan in ay ka maqlaan idaacaddii snaibalka waran waxyaabaha aad loo baahan yahay oo ay dadka bulshada jecel yihin inay ka maqlaan waxaa ka mid ah wacyigelinta xagga caafimaadka iyo in qofka la talin caafimaad laga siiyo iyadoo hawada loo marinayo ama idaacadda loo marsiinayo talintaas caafimaad dadka aad ay ugu qanceen oo dad badana hadda markii barnaamijyada aan deeyo oo iga waraystaan oo hawada gasha soo waca oo dhahayn taladaada caafimaad waa waa qaadanay waana maqalnay waana mahadsan tahay dhahay arkaysaa marka waxyaabaha aadka muhiimka waxaa kamid a talooyinka caafimaad ee idaacadda ka baxa oo dhakhaatiirta lasoo waraysto iyo nadaafadda oo laga hadla idaacadda ay dayso iyo arrimaha bulshada oo kale wixii ku saabsan xagga haweenka iyo wixii lamid ah waxaasoo dhan waa baahi bulshada ay u qabto waa oo bulshadana ay u dhaga taagayaan oo markay maqlaan ay ku qancayaan
waan gartay maadaama aad tahay dhakhtar maxaa jeclaan lahayd in lagu soo kordhiyo barnaamijyada hadda kasii baxa idaacadda isnaa aad is leedahay in lagu soo kordhiyo way haboon tahay maasha allah horta inta hadda horta aad haysiin hor usii wada insha allah walaa idinku guuleeye haddii awooddiina ay karto ama aad awoodaan waxaan jeclaan lahaa inay kusoo kordhisiin t v maxaa yeele t v-ga dadka maqal iyo muuqaal waa wacyigelinta looga sameyn karaa dad badan waxaa jira t v-da aad u daawada marka ama xataa bage haddii oo oo t v aad ku yeelataan social media oo kale waan usoo gelin lahayn wacyi badan wacyigelin badan oo maqal iyo muuqaal ah tafsiir aan soo gelin lahayn haddii suurtagal ay tahay t v ha lagu daro haddii suurtagal aheenna kolley waa laa yukallifu lahu nafsan ilaa wasaca culays waa ilaahi subxana watacaala ma kallifin nafta laakiin haddad awoodaan waxaan leeyahay t v kusoo dara insha allah waa gartay inta ee hadda jirto idaacadda isnaa ee halka sana ah magaalada jowhar waxyaalo ay kusoo kordhisay ama ay ka bedeshay ma jiraan waxyaaba ay kusoo kordhisay waxaa ka mid a wacyigelinta caafimaadka barnaamijka haweenka iyo nadaafadda oo mar kastaba joogto ah marka intaas waxaa la dhihi karaa horey uma jirin idaacadaha kalena maa badanaa xoog masaari jirin marka waxyaaba ugu weyn oo la taaban karo hadda ay soo kordhisay intaas waa
waa gartay maanta maadaama ay ku beegan tahay munaasabadii idaacadda isnaay ee hal sano jirsatay maxaa bogaadin ah aada u direysaa shaqaalaha idaacadda isnaay ka howlgala in ay sameeyaan maasha allah horta shaqaalaha ka howlgala idaacadda snai guud ahaan waa bogaadinaya waxaan leeyahay hambalyo sanad guuri wanaagsan waadna ku mahadsantihiin hawshii adkeed ee kartidii laheyd aada soo qabateen intaad jirteen weliba mustadacnimada iyo volunteerka aad ku shaqaynayseen idinkoo weli waqtiyada waqtiyada qaar waqti adag ku shaqaynayo intaas waxaan leeyahay waa idinka mahadcelinaa waan idinku hambalyaynaa waxaan leeyahay insha allah radio snai jir oo joogaan leeyahay bulshadan insha allahu way jeceshahay radio snai waxqabadka wanaagsan iyo soo bandhigada waxyaabaha muhiimka ayaan lagu jeclaaday waxaan leeyahay marka hore u socda insha allah jiro jooga doctor maxamed muuse jilicow oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada jowhar kuna takhasusay xanuunka ku dhaca dhimirka ayaa dhankiisa u hambalyeeyey idaacadii snaay shan iyo tobanka mey oo maanta ku asteysan doctor marka hore kusoo dhawow idaacadda snaay marka xigta magacaaga iyo xarunta aad ka howlgashid
bismillaahi raxmaani raxiim waa ku dhowahay adegsamaay waana mahadsantihiin waraysiga aada igu timideen meesha aan ka howlgalo xarunta waxaa la yidhaahdaa isbitaalka dhimirka ee jowhar oo mantaqana waxaa lagu daaweeyaa dadka xoogaa dhimirka ka xanuunsahaayo waxayna qabataa howlo badan oo xagga dhimirka ah waan gartay doctor maanta waxa ay ku beegan tahay sanad guurada idaacadda ee isnaay bal ka waran idaacadda isnaay hambalyadeeda
idaacadda isnaay waa u hambaleyhaa waxaana ugu hambaleyhaa mataqaanaa waa idaacad bulshada howl fiican u hayso howlahaasi oo xagga warbaahinta ah sida mataqaanaa xagga gaarsiinta gaarsiinta bulshada ay gaarsiiso oo ay ka hadasho dhanka caafimaadka gaar ahaan dhanka dhimirka taasaanba ugu hambaleeya oo dhowr jeer ayay ii timid oo iyadoo mataqaanaa warbixino ka diyaarihaysa dhanka dhimirka iyo bulshada dhimirka qabo iyo caafimaadka kale ee bulshada waxaa kaloon ugu hambaleeyaynaa ugu hambaleeyahayaa howlaheeda ku aadan mataqaanaa wax uqabadka bulshada dhibaatooyinka ay qabaan
waa gartay inta ay jirtay idaacadda snaay bal ka baran xaruntaada iyo idaacadda snaay wada shaqayntii ay ka dhexaysay muddadii ay dhisneed idaacadda snaay
wada shaqayn fiicanaa ka dhexaysay waayo dhowr goor ayaa mataqaana xarunteeda ay soo booqatay idaacadda iyadoo rabta in ay bulshada gaarsiiso dhibaatooyinka dhimirka dadka dhimirka qaba dhibaatooyinka ay qabaan taas oo ay ku mahadsan tahay oo aan ugu hambaleehayno idaacaddan halkii sano ay jirto waxay qabatay wax weyn oo xagga bulshada ah
waa gartay hadda idaacadaha idaacadda isnaay bal ka waran ma is leedahay magaalada jowhar baahiyaha ay qabtay waa ay dabooshay inta ay jirtay halkan sano
idaacadda waa idaacad yar oo curduna oo mataqaanaa wax weyna ka qabatay mataqaanaa howlaha bulshada gaar ahaan mataqaana tasiilaadka bulshada ay qabaan marka idaacadda wax weyn ayay kusoo kordhisay bulshada reer jowhar
waa gartay hadda waxyaalaha ugu badan ee ka faa'iideeyeen reer jowhar marka loo fiiriyo dhanka tabinta ama barnaamijyada oo kale bal ka waran waxa saameynta ugu badan ee dadka ku yeeshanayo bal ka waran eena ay ka faa'iidayaan bulshada
bulshada waxay ka faa'iidaa waxyaabo aada u fara badan oo xagga arrimaha bulshada ah gaar ahaan inay bulshadii u tegiso dhibaatooyinka caafimaad ee jira mataqaanaa bulshada dhexdeeda ah dhibaatooyinka waxbarasho ee jira caqabadaha xagga waxbarashada ee jira ee bulshada dhexdeeda ah caqabadaha xagga mataqaanaa isgaarsiinta ee bulshada ee dhexdeeda jira marka waxay aada u tusisay caqabadaha badan ee mataqaanaa ku gadaaman bulshada reer jowhar iyo sida ay uga bixi karaan iyadoo la wadaagayso mataqaanaa bulshooyinka kale
waan gartay hadda maadaama ay hal jan hal sano jirsatay idaacadda isnaay ma is leedaha waxyaabo kale ee aad ku kordhinayso ama aad u sheegayso in ay kusoo kordhinaan ma jiraan aada nagu dhiirigelinayso inaan kusoo kordhino
waa jiraan waa waxyaabo badan oo aan isleehay in lagu kordhiyin u baahan yihiin sida mataqaanaa wararka ku saabsan mataqaanaa barnaamij jog oo gooniya oo xagga dhimirka ku saabsan markii la yidhaha barnaamijka caafimaadka waxaa jira mataqaanaa caafimaadka guud ahaan soo jira haddana qaybta sectorka xagga maskaxda ah ee dadka bulshada mataqaanaa waa sector aada u weyn oo aada u ballaaran oo rabo in laga sameeyo barnaamijyo asiga u gaara in mataqaanaa loo sameeyo hal maalin oo kale hal maalin oo barnaamijka caafimaadka dhimirka uu baxo oo kale taas oo mataqaanaa bulshada laga waxyigelihayo waxyaabaha dhimirka dooriya sida xashiishada qaadka ilaa kuu roonyaya waxyaabaha maandooriyaasha oo kale oo taabuuga oo kale waxyaabo badan oo dhimirka duuriyaa jira in mataqaanaa maalin maalin maalin joogtaa loo sameeyo barnaamij joogtaa oo toddobaadkiiba maalin baxa loo sameeyo si ay bulshada ugu dhiiradaan iyo habka ugu sahlan ee looga daaweyn karo mataqaanaa waxyaabahaasi barnaamijkaasaan rabaa in lagu kordhiyo idaacadda isnay haddii ilaaha jira waan gartay ugu dambeyn maxaa aad usoo jeedinaysaa shaqaalaha ka howlgala idaacadda isnay iyo maamulkooda
shaqaalaha isnaay raadiyo isnaay ka howlgala iyo maamulkoodaba waxaan ugu hambaleeyahaa horta sanad guuradoodii koobaad waxaan ugu hambaleeyahayaa taas oo ay soo qabteen howlo aada u fara badan haddana waxaan ku dhiirigelihaa inay howlaha intaas kasii ballaariyaan oo mataqaanaa hadda waxaan ku egnahaa raadiyo isnaay in ay mataqaanaa higsadaan sida telefisyonayaasha oo kale inay higsadaan howlo badan oo mataqaana bulshada taasna bulshada ay waxtar u yeelan lahayd haddii ilaahay yidhaaho intaasaan kula taliyaa barnaamijka anigoo xaliimo cali ibraahim ayaa idiin waramayay intaasoo idinku soo afmeerayaa dhegeystayaal barnaamijkaas gaarka ah oon kaga hadlinay munaasabadda shan iyo tobanka meey markii la aasaasay idaacaddii snai tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiise xiga nabadgelyo